رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku dhex jirnaa xuduuddii hadda ka hor waxaa la soo sheegay xaddu zina haddana wuxuu gelahayaa xaddulqadfi oo haddii qof zina lagu sheego qofkaas waa qof oo dhibaato weyn loo geystay wey sharcigu wuxuu ku magacaabaa waa kan waxaa lagu magacaabhayaa qadfi ayaa lagu magacaaba rami waa kan ku magacaabay waladina yarmuuna aswaajo marka ya wax oo weyn oo lagu soo tuuray wey qofkaas marka qadafkaas wuxuu ka mid yahay waxyaalaha xuduudda loo sameeyo cuquubo muqadara iskale cuquubo muqadara ayuu leeyahay alaykum salaam alaykum salaam alqadfi marka wuxuu sheegayaa qofka wax qadfahaya shuruuddiis adhowtayna wuxuu sheegi doonaa qadafka naftiisa siiqadiisa mar dambena wuxuu sheegi doonaa qadafka marka uu qofku la yimaado waxa laga rabo oo waxa lagu xadahayo kaasuu sheegi doonaa idaa qadafa albaaliqu mid qaangaari hadduu wax qadfo alcaaqilu wax garanayo almukhtaaru oo khiyaar leh wax doorana wa huwa muslimun xaaluu muslim yahay aw dimiyun ama dimiya dimigiin hore waa kii lagu soo sheegay waa nin muslimiinta heshiis kula galay in ay mas-uul ka noqdaan dhiiggiisa iyo maalkiisao xoogaa yaroo ramsiya laga qaado wax yar baa laga qaadaayo iska basiida ayaa ninkaa laga qaadaa dimi baa leey meeshaasna marka waxaa noo soo bixi doona dimigii haddii qadafkii xad laga rabo masaladii shalay aan soo marayno oo ku saabsanayd ahlu dimadu waa inay axkaamta muslimiinta iltizaamsadaan naf iyo maal iyo cirdi cirdigiina marka hadduu wax qadfo in qadafkiisa loo haysto oo sida muslimiinta looga loo xadhayo kale loo xadhayo wuxuu yidhi idaa qadafa albaaliqu midka baaliqahi hadduu wax qadfo alcaaqilu wax garanahaya almukhtaaru wax dooranahaya walxaal huwa muslimun uu yahay aw dimiyun dimi uu yahay aw murtadun uu yahay aw musta'manun mid aamin laga dhigay uu yahay oo nin muslimiintii ka mid ahaa aamin ka dhigay marka saasuu meesha kusoo galay ama waxaa suuragalay inuu yahay mucaahad mid heshiis lagu qabo muslimiinta iyo qoyskiisa heshiis qabo laysku dhex jira lays muxsanan muxsan hadduu qadfo qof dhowrsan hadduu qadfo laysa biwaladin lahu ilma asaga aanu ahayn oo ilmuhu dhalay aan ahayn bizinaa zina hadduu ku qadfo aw liwaadi ama liwaad hadduu ku qadfo khaniisnimadii bisariixi si cad aw bilkinaayati ama kinaayo macaniyati niyo la jirta lazimahu lxadu xad baa ku laazima sariix hadduu ku qadfana niyo looma baahna haddii uu kinaayo hadalaa sheego yidhaahdo qadaf baan ka wadayna asagana waa waa la xada xad baa ku laazima meeshaas markaa dadkii maxaa laga soo reebay muslim waa la sheegay dimi waa la sheegay murtad waa la sheegay mustaman waa la sheegay xarbi wey wax meeshaas kasoo haray xarbi ninkuu dilaano nin dugaag cunay weye ninkuu qadfo iyo ninkuu wax yidhaahdana way horkiisa wax kasoo qaad male xarbi iyo muslimiinta waxaa udhexeeya dagaal baa udhexeeya wax ay basheenna wax laga gudsanahaya maahan ninkan in la duluuba u taagan yahay wax laga gudsanahaya wax male nin waa xarbi ahaan jiro intaasoo boqol muslimiina dilo maanta soo islaamay wax loo haystaa ma jiro wixii hore waaguu xarbiga ahaa dugaagu ah marka xad baa ku laazima qofka la qadfahayo wuxuu yidhi waa inuu muxsan yahay muxsanku marka mar waxaa loo isticmaalaa qofka cafiifka ah oo dhowrsan mar waxaa loo isticmaalaa qofka xortaah ayaa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa ixsaanka zawaajka ayaa loo isticmaalaa intaba qur-aanku waa ku wada jira facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi muxsanaadkaas waa kuwii xaraa'irta waalmuxsanaatu min annisaai waa zawjaadu muxsiniina hayra musaafixiina mutazawijiina marka eh kelimada ixsaanku maca dhowr macna ayay gelaysaa hadda markaan muxsanka meeshaan laga wado iyo muxsankii shalay ee zinada lagu soo sheegay waa kala duwan yihiin kii shalay wuxuu ahaa nin asagoo caqligiisa qaba naag guursaday oo naagtii u tegey oo hadda ka baci zina galay saasuu ah haddana muxsankaani waa ka duwan yahay kii wuxuu yidhi walmuxsanu huna halkan huwa albaaliqu nin qaangaara weeye alcaaqilu caaqiluho alxuru xuruho almuslimu muslimuho alcafiifu dhowrsan wey muxsanku waa midkan qof noocaasoo dhowrsan haddii uu haddii uu uu qadfo xad baa ku laazima fayujladu lxuru xurkii waa la karbaashahaya amaaniina sideed waalcabdu arbaciina fajliduuhum amaaniina jaldatan والعبد أربعين هدون كين فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب هوينك كساب سنيدو ناقت حرتا حد كلا مريو نسكيس بالا مرينا يا مد عدونتا عدون كين لقلا مد بعد فالسريح هذا وحو قلها يا كلمة دي اللي قلوا واقعي سريح زنيت وزنيس لط والو لواق زنا فرجك فرجك وزنيس ونحوه هذا الله كاسو كلا لمده يا زاني هدو يرهدوك walkinaayatu naxwu yaa faajiru faajirkaasi marka inuu yahay fujuurku zinadii inuu ka wado iyo inuu ka wado daaca ka bax kale oo dembi kale ka wado labadaba waa geli karta yaa khabiir faina waa bihi lqad faqadaf hadduu u niyeysto xudda waa la xadayaa wailaa hadduu uu usan u niyeysana falaa la xadima haddii laysku qabto wuxuu ka waday qadaf buu ka wadaya kama wadin see lagu kala bixina wuxuu yidhi walqawlu qawlulqaadifi fi niya qawlka la aqbalahaya haddii laba nin isqabsato midka wax qadfay weeye niyadii asagaa laga aqbala maxaa wuxuu niyeystaa asagaa oge kan kale waxba kama og wuxuu niyeysta kan kale wax kama oge asagaa og marka hadday isku qabsadaan qadaf buu ka wadaya kama wadin kama wadintaa lasoo qaada laakiin asna waa la dhaarinaya laga xarimo inaad ka wadin qadaf wain qaalat hadday tiraahdo anta azna annaas dadka midka ugu zinada badan baa oo anta aznaa min fulaanin hebel waa ka zina badan tahay fahuwa kinaayatun kinaayo haddii dadka u zina badan tahay see kinaayo ku tahay dadka kii u zina badan baa dadka oo dhan dad oo wada zaani ma dadka oo dhan wada zaani ma marka dadkii oo dhan zino looma sugi karo ee uma sugin isagana waxa weeye dadkii unbuu ayuu ku jiraa marka sariix ma anta aznaa min fulaanin fulaanna hadda zina laguma sheegin zinadana marka waxyaalo badan baa soo geli karo zina alcayni nadaru wazina lisaan ilmandiqu wazina kuwaasoo kalena waa soo geli karaanoo waxa weeye iyaduna lamamkiina waa soo geli karaanoo magaca zinada waa qaataan marka haddii anta aznaa min fulaan fahuwa kinaayatun bihi haddii fulaanka aan zinaba lagu sugin asaga zaani weeye la odhan adna waa kasii darantaha aan la odhan hebelba aan wax loo sugin marka wax sariixii ma jira aw fulaanu zaanin wa anta adnaa minhu hebelna waa zaani adna waa kasii sina badan tahay fa sariixun sariix wey maxaa yeele hebel waa loo sugay hebel wixii loo sugay asagana wax loogu siibta isagiina waxbaa loogu siibta marka kaasi sariix wey maxaa yeele hebel waa lagu caddey وإن قذف جماعة جماعة هدو قد فو يمتنع أي ريبتوني أن يكونوا إن النقضان كلهم زناة كقوله أهل مصر كلهم زناة عزيرة ولا تعزيرة وح معقولة ما هو حيو شيء زنا ذا وحوي وحبتك قاضن كرو هبل وزاني مركو يرى لو قاضن كرو أو متكاس الزنا ذا لقصو قاضها يا ماهن وحن لو قاضن كرين ولا قراعي ولا إبنه الزنا لقصو قاضن cunug yaroo hadda dhalatay hadduu yidhaha cunugtaani zaaniyo wey waa la edbina maxaa wixii wax macquula inaysan ahayn baa la ogi wax oo dadku u qaadan karo ma wain lam yamtanic hadduusan reebtoomin macquul yahay dadkaas inay zunaad noqdaan macquul ay tahay asaguna ku sheegay ka qowlihi banuu fulaanin ilmo hebel zunaatun weeye laazimahu waxaa laazimaya likulli waaxidin xaddun xad baa u laazima toban hadday yihiin toban sideed mid walba toban me- toban meeloo imi sideed sideed boqoloo karbaasha ayaa ayaa lagu dhufana toban hadday yihiin maxaa yeelay dadkaani cadad maxsuura weeyo oo wax markhaati lagu furi karo inay wax sameeyeen oo hadday wax sameeyeen wax ku caddaan karaan weeye laakiin beledkan dadka joogo oo dhan macquul ma walow qadafahu bizaniyatayni laba zina hadduu ku qadfo lazimahu xadun waaxidun hal xadaa ku laazima wain qadafahu hadduu qadfo faxudda la xado uma qadafahu aaniyan mar labaad uu qadfo bidalika zinaa isla zinadii lafteeda oo biqayrihi ama kayrkiis cusira faqad waa la tacziira wixii ninkan u geystay hal marha la xaday ninka la xaday oo qadafkan loo xadayna waxa weye nin sharaftiisii dhacday oo hadallada uu ku hadlayo hadda ninkan inuusa war dambe u ceshan baa laga edbinayaa maahane mar haddii la xaday oo ninkii markhaati intuu waayey la xado arrintiisi bannaanka usoo baxday ninkaas wuxuu ku sheegay wax ka soo qaad le inaysan ahayn waa muuqata walow qadafa muxsanan muxsan hadduu qadfo qof dhowrsan falam yuxadda aan la xadin xataa zina lmuxsanu ilaa muxsinkii zinaystay saqadal xaddu xadki waa dhaca ninkan zinuu ku sheegay wax awal lagu ogaa ma jirin laakiin mar danbaa zina ku caddaatay ama iqraarkiisa ama bayinay ku caddaatay marka waxba laga soo qaadi maayo ninku nin oo sharaf dhacsan wey walaa yustawfaa xadka lama oofsado ilaa bixadrati alxaakimi xaakimka meeshuu jooga maana meel kale laguma oofsana ninkaani markuu qatfo hadduu asagoo siddeetan karbaash ku dhufto asna siddeetanku ku dhufsanaya waa la isku kaca laakiin suldaanku hortiisa keensanaya asagoo aan isdhaqdhaqaajin karin baa siddeetankii laga goosan walaa yustawfaa lama oofsado ilaa bixadrati alxaakimi wa bimudaalabati almaqduufi midkii la qadfayna uu dalbay labadaasay iskugu xiran taho haddaan xaakimkii hortiisa la keeninna qofba qofka ma aardoosan karo haddii aan ninka aan la qadfay uusa dalbano ha laygu dhifto uusan odhanna suldaanku ku dhufan ma waxyaalahan xuduudaahoo la samaynayo qaarkoodna waxaa la qaalib yeelahayaa jaanib xaqullah qaarkoodna waxaa la qaalib yeelahayaa jaanib xaqu alaadamiyiin labadooda midba jaanibba midkii mujtamac oo dhan fasaadahoo dhibaato ku haya waxaa laga soo qaadaya xaqullahi maalan zaaniga oo kale dhibka uu geystay dadkii naagtaani ka dhalatay dhibaatay ku haya asagu dadku ka dhashayna dhib buu ku haya zinadaas dadkaas dhibaataa soo gaartay laakiin dhibaatadoodii ayaga waxaa laga qaalib yeelahayaa midda allo subxaana watacala da yar annagu waa iska masaaba ana warkooda la dhegaysanay laakiin ninkaan la qadfay hadduu asagu yidhaa anagu waa iska dhah xaqiisaa la qaalib yeelaha faraha laga qaada marka waxyaalaha ifsaadka ah oo mujtamaca dhibaatada ku socota dhibaatada noocaas oo mujtamacoo dhan ku socota xaqa allah la qaalib yeela waxaa arki doontaa midka wax dilay oo nin dilay hadday qofkii lahaa la heshiiyo waa iskala heshiiy waana la iska masaabixi karaa diyana waa laga qaadan karaa laakiin midka dariiqa shufteeyo wax ku dilay oo sidaa yeela hadday dadkii lahaa dilkan iska masaabaxaan oo yimaadaan lagama dhegaysan doono maxaa yeelay dhibka uu hayaa dhib caama weeye oo mujtamac o dhan khalkhal gelina fain cafaa hadduu cafiyo saqada waa dhaca wain maata hadduu dhintana inta qala xaquhu xaqiisi wuxuu u guurahayaa liwaarisihi dadkii dhexlahayo u guurahayaayo ayagaa xadana ayaga xaqaas leh oo hadhowteed xuquuqdii usoo guurtay buu ka mid yahay walow qaala lirajulin iqdifnii hebelow iqadaf faqadafahu waa qadfo lam yuxadda la xadimi amarkiisaasaa wuxuu noqonayaa shubho ridaysa ninkaan in wax lagu yeesho in la xado walow qadafa cabdan addoon hadduu qadfo habata lahu tacziiru tacziir baa u sugnaanayso waa la garaacayaa addoonku muxsannimadii isagu ma uusan gaarinoo shuruuddii baa wax ka maqan yihi marka addoonkaas tacziir buu ku yeelana baabu sariqa tuugadii baabkeedii weeye ayadana waxaa xadka mucayankaa leh ayay ka mid tahay marka qofka wax xadahayo shuruuddiisii iyo shayga la xadahayo shuruuddiisii labadoodaasba waxay u baahan yihiin in la caddeeyo markaas kabacdi waxaa soo bixi doona xadka marka imisuu la egi idaa saraqa hadduu xado albaaliqu nin qaangaarahoo alcaaqilu wax garanayo almukhtaaru wax doorto aan lagu khasbin wa huwa muslimun muslim uu yahay ow dimiyun ow murtadun uu yahay intaas waa shuruudii midka wax xada saariq nisaaban min almaali nisaab oo xoolaa hadduu xado nisaabku waa imisa wa huwa rubucu diinaarin rubucu diinaar wey afar garaamo iyo jajab yar buu noqonahayaa halka rubc diinaarku afar garaam iyo jajab marka waxa weye rubcu diinaar wuxuu taqriiban noqon karaa hal garaam iyo ee rigooyin yar yaroo maqanana sida loo soo saari karo وهو ربع دينار أوياه أو ما قيمته شيء قيمته أوياه ربع دينار أما وهو دينار ربع يسوى حولها أما هو حوي وشيء قيمته ربع دينار حالة سرقة وقت هو حضي وقت قاتا وحلا قيمينه من حرز مثله مثل كل حرز يسوى إنه كحضا حرز مثل شيء عنه كلام يشعر لو حفظه وإنه وإنه كحضا هذا يبتدي حرز مثل كمربو حقا بيربى بيان دوناي حرز مثل وإنه كحضا حول بنان في على نقاطي نقاط توب قعن لقى جوين هي ما توب وابي هي لكن لا بنان نن قعن لقى جوين هي ما لحدم حرز مثل marka walaa shubhata lahu shubhana waa inaysan ugu sugnaani waxaana duu shubha ku leeyahay xoolihii aabbihiis iyo xoolihii wiilkiisa iyo waxyaala noocaas oo kale hadduu yahay shubha ku leeyahay laxadim meeshaas marka shuruuddu waa inuu nisaab yahay waa inuu xifdu matal ka qaadaa waa inuusan shubha ku lahayn shaygu waa inuu maal yahay waxyaalihii ikhtisaaska ahaayoo sida a iyo muxuu ahaa waxyaalo noocaas oo kale ah oo aan markii hore soo maal ahayn haddii la tilfiyo aan qiimo laga qaadan jirin waxyaalaha noocaas kuma jira waa inuu maal yahay waa inuu nisaab gaaro waa inuu xirzu matal ka xadaa waa inay shubha aysa ku jiro walaa shubhata lahu fiiha wudicat yaduhu gacantiisaa la jarayaa alyumnaa midigta أما عمت على جرا فإن سرق ثانيا مر لبعض دوحة قدعت رجله اليسرى لوقت بريح على جرا فإن عاد ثالثا مر سدحة دولا قدعت رجله اليمنى إيه مسميت بانك قد فإن سرق ثانيا قدعت رجله اليسرى هيا هيا فإن قدعت يده اليمنى فإن سرق ثانيا قدعت رجله اليسرى فإن قدعت فإن عاد قدعت يده اليسرى حاجة كبحدة يا آه. marka labadii laba ridli ka dhigay miya marka waxa la rabay mid midigta markii la jaro gacanti midigta markii la jaro gacanti bidixda hadana la jari la ee ya ha lugti bidixdaa la jari laha markii kale haddana lugti gacantii bidixdaa la jari laha marka nuskhada kolley waxay u baahan tahay ya nuskho kale lama hayo miya halkaan mida bes ya sharaxa muxuu yidhi fain saraqa fain caada markaad gacanta bidixdaa la jara fain caada ثانيا muxuu yidhi رجله اليسرى فإن عاد قدعت يده اليسرى فإن عاد قدعت رجله إيه رجله رجله ها رجله اليمنى فإن عاد عزر هذه مركة ugu dambayso xibnihi oo dhan laga dhameeyo afartiiba laga jaray ee marka ugu horeysa waa gacantii midigta waa lugtii bidixda ahayd waa ee gacantii bidixda ahayd waa lugtii lugtii midigta ahayd baa saas isku dhaafayeen miya marka afartii xibnood isdhaafkaas loo jaray markii ay dhammaadaan markaa kabacdi waa la tacziira markaa kabacdi waa waa la tacziira marka xibnihii hadda la jari lahaayoo lugihii gacmihii hadday dhammaadaan xibin dambe oo la jaraan ma jirte haddii hadde nin balaayo bartay weeye meelahan koole iskaga soo dhegsado wax ku qaadahayo oo xanjaya wax ku dhegsado wax ku qaadahayo marka waa la tacziira كل حديث كوساب سنة مركع فراد هل الدل أنا حديث كاس وحبا بفقه هذا أي كمرمي فإن لم تكن له يمين هدان مدك بؤوسا لهين قدعت رجله اليسرى لقطة بالإحدى على جرى مدك تي مركي لجري لها مدك بلا ماركو لقطة بلا وجود إلا مدك تي ماشوا كبحة لقطة مركي مدك تالا جرى وحلوايو عنتي بالإحدى marka markaas ka bacdi gacantii bidixdaada markaas ka bacdi lugtii midigtahayd baa u dambaynaysa marka isdhaafkaasaa lagu wadaxayaa gacan midig baa loogu horumarinayaa lug bidix baa lagu xijinahayaa gacan bidix baa lagu xijinahayaa lug midig baa ugu dambaynaysa haddii afartooda la dhameeyo waa la tacsiirahayaa haddii marka xibnihii midood maqan tahay midaas booskeeda marka lagu aado tii kalea loo gudbay wain kaanat hadday taho falam tuqda aan la jarin awal waa jirtay markuu tuugada galay xataa dahaba ilaa ay tagtay saqadalqadcu goyntii waa dhacaysa ninkan gacantii midigta ahayd waa ku taallay markii uu waxday laakiin gadaal baa wax ku dhaceenoo gacantii musiibo ku dhacday oo waa iska go'day intaan weli xadkii laga oofi marka xibin kale loo gudbi maayo maxaa yeelay xibintii waa joogtay markii kabacdaa musiibo ku timi laakiin hadday marka uu waxday xibintu waa maqan tahay xibintaas xisaabta lagu dari maayo tii kaloo xigtay ayaa la gela ee ayada darteed wax loo masaabixi maayo meesha marka waxaa la kala farqinahayaa haddii xibintii oo joogta uu waxaday oo musiibo ku dhacdo iska go'day iyo hadday xibintu awal hore u maqnayd waa kala duwanta hadday hore u maqnayd tii kalea loo gudbaa hadday joogtayna oo ayadii musiibo ku dhacdoo go'dayna waa laga gudbahayaa markaa faraha laga qaado halle xibintii la jari lahaa ayaa iska go'day waidaa qudica haddii la jaro qumisal maqdacu meesha la jaray makaano goyntii waxaa la dhumbinahayaa bizayti lxaariri saliid kulul waxaa la doonayaa inay marka afkii ka duuganto oo xiidadii furnaa ay isku qanjarooracaan oo xiidadii markaas ay xirmaan oo uusan dhiigbax uusan gelin litansada afwaahu lcuruuq buu yidhi almaftuuxati bilqad xiidadaas inay afkoodu xirmaan dartood fain saraqa duuna nisaabi nisaab wax ka yar hadduu xado meeshaas marka wuxuu galay ixtiraaziyadii buu galay fain saraqa hadduu xado duuna nisaabi nisaab wax ka yar ow min gayri xirzin xirzi la-aantiisuu ka xado xoolo aan xafidnayn buu iska xado ow maa lahu shubhatun wuxuu shubha ku leeyahay kamaali baytilmaali wey baytulmaalkan xoolihiisa oo asaguba dadka wax ku leh oo xun ku leh uu ka mid yahay wa maal ibnihi wiilkiisa xoolihiisii weeye oo wiilkiisa xoolihiisu asagana haddee xoolihiisiiba waxbuu ku leeyahay ow maali abiihi aw maali maaliki adoon buu ahaye sayidkiisii maalkiisii oo nafaqaya wax ku leeyahay lam yuqdac la jarima maalkaasi maal xoogaa uu shubhaa ku leeyahay ama ugu yarcan reerkan gurigaan isla jooga oo alaabtaas guriga taaltaala reerkan maxfuudka ma xirsi ugama jirto dadka banaanka joogay ka xirsiyeysanta wa xirzu kulli shayin shay kasta xirsigiisii bixasabi qadarkiisu ahaada shay walba qadar loo xafiduu leeyahy shay walba si loo xafida ayuu leeyahay marka xisbulmadhabku waxa weye shaygaa meesha lagu xafido wayakhtalifu biikhtilaafi lmaali xoolaha kala duwanaantoodu kula kala duwan yahay xoolaha wax yar misaalu keeni doonaa walbilaadi bilaada bilaada qaarkoodoo haddee shaygaada kor taagnaynba lala tegahayo iyo bilaada qaarkoodoo xoogaa ammaankoodu iska fiican yahay oo dadkoodu xoogaa dad iska deganoo tuugada ku yartaa ay yihiin waa kala duwanta oo beledkan waxyaalihii xirsi u yaqaana kaas xirsi wuxuu yaqaanaa kala duwanaanka waxaa laga yaaba bilaada qaarkoodba wixii dukaankan ku jira xataa haddaan qol ku jirinoo banaankaas shay laga joogo laga maqan yahay qofba gelima wixii meesha ku jiraa iska maxfuud weeyo dadkao dhan saasay u yaqaan meelaha qaarkoodna wax la kor taagan yahay maahana wax kalaba badbaadi maayeen marka adiga bilaadu waa ku kala duwanta cadli suldaani suldaanka caadilnimadiisa wa jawri isagana waxbaa ku kala duwanoo meesha suldaanka jaa'irka ahi joogo ee dadka oo dhan iskadawareeg iyo qaabxumo iyo si daran baa dadku u tarbiyoobaayo dhibaatay ku haysaayo meeshaas waxa weye waa fujuurkeedu waa badnaana wa quwatihi wa dacfihi qowadiisa iyo dacfigiisa meesha suldaanku qawi yahay oo qofkii daalimama uu gacanta ku dhigahayo ee tuug ku dhigahayo xuduudda ka fulinahaya iyo meesha suldaanku daciifka yahay waa kala duwanaan karaan sida wax loo xafitaa waa kala duwanaan karaa faxirzu iyaabi maalkii marka ikhtilaafkiisiibuu kuu sheegay xirzu iyaabi wnuquudi wljawaahiri lacagtii iyo jawaahirtii waxyaalaha oo qaaliga iyo wlxulli xullidii waxyaalaha haweenku isku qurxiyaan asunduuqu lmuqafal sunduuqu fulan meeshaasaa la geliya meeshaas curfigana waa loo laabanaya meesha caadowga iska tahay dharka inta kabaanka aan la iska sursuro qolka dhexdiisa iska sursuran yahay sanduuq aan la gelin curfigaaba xukumaya meesha curfiga ayaa meeshaas u xukumaya وحرز الأمتعة أرعبت حرز الجدينة الدكاكين المغفلة دكان مقفلون دكان كاس دي واحد لقل شو اللي قفله وعرفه ويهي waxaa inaan marka dukaankaas waxba laga xadin alaabtaas xirzi wey waxirzu lamticati addakaakiir lmuqafala wa sama xaarisun waardiyana uu joogo waardiyana kor buu ka joogaa dukaankiina waa ku furan yahay dukaankaas marka meelaan waardiyu ka warqabin haddii nin kasoo jabsado oo wax kala baxo ninkaas nin xirzi masal wax kala baxo lagu noqo laakiin caadadu waxay ahayd dukaamadu inay waardiyeysan yihiin waardiyihii baa faraha laga qaaday meeshaas wax xafidana ma jiraan caadadaana la raacahay curfiga beledkaas والدواب حرز الدواب الاستبل استبل waa meesha daabadaha la geliyo haday dameero tahay haday farsad tahay meesha fardo tahay meesha la geliyo meeshaasa waxaa la yidhaha istabl marka hadday istabligaas ku jiraan waa xafidan yihin ari hadduu qofku leeyahay meel mooraha loo sameeya mooradaas waa la gelinaya maqsinna laguma xiro sanduuqyana lama geliyo meeshaas uu joogo maxfuud ku yahay meeshiisa walahaati xirzu lahaati alaabta guriga mataacda guriga lagu adeegto sufrat lbeyti wey sufadu barsada guriga la dhiga bixasabi alcaadati caadadu sida ay tahay la raaca meel walba sida beledka curfigiisu yahay alaabtaa la dhigto ayaa ayaa la dhiga wa xirzu lkafani lqabr kafanna xirzigeedu waa qabri haddii qabrigii qoto oo kafantii kala baxo oo rubucu dinaar ay gaarto gacantaa laga jara xirzigeedu waa qabrigaas walow ishtaraka marka waxaa lagu yidhi waa inay nisab dhan tahay wuxuu xaday wuxuu yidhi walow ishtaraka snacani laba hadday wadaagsadaan fii ikhraaji nisaabi nisaab bixintiis faqad kale ah lam yuqdac waaxidun minhumaa midna la goyno nisaabki shay rubcu diinaar le-eg bay labadoodiiba la wada baxeen marka midkoodna nisaab gaar uma haysto nisaab ma dhammo wixii bay noqonaysa ninba wuxuu xaday nisaab ma dhammo ولا يقضع الحر ولا يقضع الحر انك حرتا غعنته كما غوي الا الامام او نائبه امامك نائبكيسا غوينا hadii qof kale waxba iga xadays intuu gooyo soo kaca gacanta laga jaro meeshaas marka asna bulaa waxa iga xadu leeyahay gacanta uu ka jaraya maanta oran gacmo iska jar baa lagu jira ee suldaankaas ah hawshaas loo dhaaf wayaqdacu alcabda addoonka waxaa goynahaya sayidu sayidkiisa waa markay wax ku cadaadaan marka suldaankaana iskale ninkii oo ninka soo dacweystay oo waxbuu iga xabiiri hadduu qirtay ama hadduu markhaati kusoo cadeeyey markuu arka gacanta laga jarahayo hadduu intuu qayliye yidhaha waa iskama saabaxay waxaa leeyahay markii hore intaa filin maxaa ma saabaxay hadda waxba laga aqbali maayo waa waa laga oofin walaa qabca goyni maaha nin calaama ninta habal ninka wax booray sii adkeeyey kan xoolihiina waa laga qaadahaya waana la tacsiirahaya waa la edbinahayaa laakiin xadka ninka lihi waxa wey waa ninka tuugaah u xaday ee ikhtilaaskaana wax dafay iyo midka boobay xooga midna quu wuxuu cuskanaya midna wuxuu cuskanaya cararid buu cuskana meeshaasna tuugadii baa laga baxay masale kaloo ayadana tuugada xoogaa dhinac uga lifaaqan kana badan ayaa la gelahayaa waa midii burcadnimada faslun fasalkaasi xaddu qaadici dariiq weeye man shahara silaaxa qalab ninka bixiya qalab buu soo bixiyey wa akhaafa sabiila jidka cabsi geliyey wajaba cala alimaami imaamka waxaa ku waajibahaya dalabahu inuu raadsado ayaa waajib ku noqonaysa waa inuu dalboo raadsado ayaa laga raba waa la raadinaya ninkaa la dhaafima maxaa idinkugu xiga fain waqaca qabla janaayatin cusira marka waqacadaas ma suldaankii gacantiisu kusoo dhacay fii qabdati limaami imaamkii gacantiisu kusoo dhacay qabla janaayatin intuusan waxba geysan jidkii wuu qalab la soo baxay oo dad buu cabsi geliyey oo laakiin waxba ma geysan waxna ma qaadan xoolo ma qaadan dadna ma dilin waxna ma samayn laakiin jidkii wuu cabsi geli suldaankii waa eryanahayaa waa soo qabanaya hadduu gacanta kusoo dhigo wax ma geysana waa tacsiira tacsiirtiisaasi hadduu xabsi ka dhigayo hadduu garaacid ka dhigayo wixii munaasabka asaga la noqo وإن سرق نسابا هدو حضو وح نساب لنا قد بشرده شروط دي سيو نساب محفوظة قدعت يده اليمنى ورجله اليسرى توجي أول قعنتها لقوينا ميدكتا لقطة بدحيا لقو حجينا هيو لقطة ميدكتا قعنتها ميدكتا قعنتها بدحيا لقو حجينا هيو لقطة ساسا لو سو ودا هي كان لق يقعنا اسكو هالمرة قفلة سينا وحيسو توجا وكبتين وكبدين هنا جد قويس هيا كجرة يبرعد ما كجرة وإن قتل هدو دلنا قتل والد له حتما قعنان حتما قانو وحوي سكو بحسد بالعاكمة dadki uu dilay xataa intay yimaadaan haday yidhaaheen annaga diyaan ka qaadanaynaa ama waa iska masaabaxnay waxaa leeyahay hadaartaan iska masaabax waa la dila jidkii uu cabsi geliyey oo wax ku dilay oo dadka khalkhalka ku jiro amni caam khalkhalka uu geliyey intaasaa loo haysta marna mala dhaaf xatmantu waxa weye marna ma ma fakanahayo asagu ama qoladii ha dilato ama suldaanku ha dilay marna ma fakana xatma wayn cafaa waliyu dambi haaba cafiye ninkii dhiigga lahaaba ha cafiyo وين سرق هذو حضي وقتل الدلي قتل والدله حولنا وقاضي وحنا والدلي واسكو دري والدله يا ثم صلب ثلاثة أيام سدح بري أيا درب لقول الجنة صلبي درب لقول الجنة هيا أما تير بالقول حرا هيا سدح بري قفك والبع صامر ماشي نينكي سيدا سيالي لهابا هكو عبرقات marka aayadii oo tilaabooyinkii ay sheegtay ayaa imaam shaafici raximahullah saa u fasiro wuu kala qayqaybiyey wuxuu yidhi inamaa jazaau leyna yuxaaribuna allah warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqatalu qatligii marka markuu wax dilo ka dhigo ow yusallabu salbigiina waa markuu qatligii tuuga isku daru oo tuqadaca aydiihim waarjulhum min khilaafin xooluu qaatuu ka dhig ow yunfaw min alard xoolana ma qaadan waxna ma qaadan marka waa la eryana waa la eryana waxaa la rabaa sida amniga khalkhalka khalkhalka ay u geliyeen amniga in ayagana ammaankii khalkhal laga geliyo saasuu saasuu u kala qayqaybshay وإن جرح هدو جراحي أو قطع أو جرى ضرفا حبن أو جرى اختص منه ولقى قساسنا من غير تحطم أيضا أن قؤنين تحطم كان وحوي هدي ليس كعفيه ولا ضافه sida dilkii markuu wax dilo oo dariiqiina cabsi geliyey oo marna uusan dilkiisu baaqanayn saasoo kale maaha xatmi maaha in loo masaabaxaa suuragalow hadduu qof wax ku dhiftay ama dhaawacay ama saasoo kale meeshaas haddana waxaa la galay xaddu shurbi nin wax cabay oo caqligii uu xayawaanaadka uga socnaa iska zuuliyey wuxuu noqonayaa nin faasid ahoo mujtamaca dhibaato badan u geysta marka waa in mujtamaca laga edbiyo faslun kullu sharaabin sharaab kastoo askara kaiiru intiisa badan wax wareeriso caqliga dhumiso xaruma qaliiluhu intiisa yari waa xaaraam wakaiiru intiisa badanna waa xaaraam sharaab kasta oo intiisa yari caqliga wareeriso intiisa badan iyo intiisa yarba waa xaaraam marka sharaabka la kala sooci maayo din mar wax yar wax badan haduu cabo aqligu dhumahayo wixii yaraya wixii badnaa waa xaraam wadow kelimada askar sukri asalka hore wax la xiraw inama sukirat absaarun indhihi baana la ka xiray shay oo la duugay albaabkaasoo kale waxaa la sakri albaab marka ninkan caqligiisii albaabkii ka soo xiray marka shaygan uu caqligii soo xirxirahayo caqligu uusan shaqaynayn sharaabkaasi nooc kasta uu yahayba xaraam way qalil iyo katiir khamran kaana aw nabiidan aw gayrahum marka hadda khamrada kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraam xadiidku ku jiro wax allaale wixii oo wax caqliga dhumiyaaba sharciga khamray ku yihiin laakiin maadaama acraafta dadku ay kala duwantaho wax khamro u yaqaanaan wax nabiid u yaqaanaan waxaa laga soo qaaday inuu caqligii dhumiyo intaasaa laga soo qaaday khamrada dadka qaarkood wax cinabka laga sameeyo wax noocaas ay u yaqaanaan laakiin sharciga wax allaaliyo wixii caqligaa dhumiyaaba waa khamr nabiidka waxaa lagu leeyahay waxa weeye biyaha markii aysan biyo macaan ahayn ayaa dadku waxay ku daraan xoogaa timira ama xoogaa zamiima ama malab baa lagu darahaya ama shay baa lagu darahaya shaygaasaa ku khamiirahaya shaygaasaa ku jirahaya waa lagu macaanaysanaya marka waa nabiid wax wax lagu riday wey kelimada nabdigu waa riditaan waxbaa lagu riday marka shaygaas oo lagu shubay ama mirahaas lagu riday ayaa lagu macaanayna haddii lagu macaaneeyo muddo ay joogaan shayga waa karkarahaya waa khamiirahaya wuxuu gaarahayaa intuu caqliga dhumina markaas khamranimuu gaaray intii ka horreysa nabiid buu iska ah faman shariba ninkii cabay wahuwa baaliquna soo qaangaaro caaqilun wax garanahayo mukhtaarun dooranahayo muslimun muslimun mukhtaarun doorto caalimun bihi waxaana inay wax muskir yihiin og caalimun bihi muskir inay yihiin buu og yahay wa bitaxriimihi weliba inay xaaraam noqoshadiisana waa og yahay lazimahu lxadu xad baa ku laazim marka nin meel ka yimi dhul gaalo oo waxaan inay xaaraam yihiin aan ogeyn iyo nin sidoodaba waxaan sharaabkaan inuu wax wareeriyaba maba ogeyn biyo iska caadiyo mooda kaas la xadimi biyo iska caadiyo moodahaye kaas marka xad male لكن عالم به وبتحريمه لبدا سلا اسكو در لازمه الحد وهو حدك 40 جلدة أفرتان كرباشو للحر نكو حركة و20 و20 لباتن ويل العبد أدونك وحيالها لو دفنا محيين بالأيدي قعمه وعلى الرباحينا والنعال كبار لو دفنا وأدراف الثياب مريها درفيه ويجوز بالسود كربا جدل كنا وكو بنان marka waxbaa lala dhacahayaa mid dhangad yar wata iyo mid kab ku dhufta iyo mid dharbaaxo ku dhufta iyo ninba waxbuu ku dhufana karbaashna waa ku bannaan yihi laakiin in maata bisiyaadi hadduu karbaashyadaas ku dhinto wajaba diyatu diyadiisii baa waajibaysa haddee wajaba diyatu buu yidhi wuxuu yidhi wasaxiixu annahu laa damaam cali baa marka wuxuu yidhi nin kasta oo xad galaba haddii uu dhinto waxba ma siiyeen laakiin muxuu ahaa shaarib alkhamri haddii uu dhinto diyaan siina sababtana wuxuu ka dhigtay wuxuu leeyahay xad mucayanahoo go-an oo nebigu noo sheegay intaas ha lagu dhifto ma hayno markii la yidhi halla karbaasho intii lagu dhifanayaa la tiriyey afartameeyay noqday marka wuxuu leeyahay maadaama sidii kuwii kaloo kale fajliduuhum amaaniina jilda fajliduu miata jalda maxay ahayd azaniyatu wazani fajliduu kulla waaxidin minhuma miata jalda wax saas loo bayaaniyay mar haddaysan ahayn hadduu u dhinto diyaan siin lahaa buu marka kolleyba meeshaasuu ka galay wuxuu yidhi asaxiixu annahu laa damaano فإن رأى هدو أركو أن يزيد في الحر متك حركة أنه أزياد إلى ثمانين سديت وفي العبد أدونك إلى أربعين جازة وبنانت وقتي عمر مركز مرضتك خمرة أي كوك عين وأفرتن كي كري وأي أيو عيري ورهي هدا سيبان يالنا marka dadkii ka hadlayo kale cali baa ku jiray oo wuxuu yidhi ninka hadduu khamro cabo caqligu dhumo waa iska waa iska hadla hadduu iska hadlana dadku ku been abuurana oo xaqadaf iyo waxbuu la imaanahaya xadul qadfina waa siddeetan anu waxaan rabay ilaa marka in siddeetan laga dhigo siddeetankiina cumar waa ku dhuftay culummada marka sideetankaani muxuu yahay ninba meel buu ku dhuftay sideetanku waa xad qaar waxay yidhahan waa tacsiiraad oo suldaanku marka intuu fiirsado afartankan markuu ku dhufto hadduu siraa ku joogsami maayo toban ugu dariyaa wax ugu dariyaa marka suldaanka ka fakarahaya taas laakiin low maata min aziyaadati ziyaadada hadduu dhinto damina waa la damaanaya bilqisti qayb haddii afartankii laga ziyaadiyo lagu dhufto oo u dhinto wuxuu leeyahay waa damaanaya suldaankii diyuu bixinahayaa diyaduna waa qisti qistigaas marka muxuu yahay miaalkaa fiiri falow darabahu ixdaa wa arbaciina koob iyo afartan hadduu ku dhinto famaata uu dhinto damina wuxuu damaanayaa juz-an gabal oo min axadin wa arbaciina juz-an min diyati diyadiisi baa koob iyo afartan loo qaybinahay afartankaani waa xadkii u dhignaa weye kowduna ziyaadada wixii ku aadanaa baa la siina kowdaas wuxuu ku aadanaabaa la siina kowdaana dheeraada maana inta hore waxay ahayd xadkiis waman zanaa dafacaatin dhowr jeer ninka zinaysta walam yuxadda aan la xadin ajza'ahu waxaa u gudahaya likulli jinsin jinsigii kastaba xaddun waaxidu marka ee هذا الزنا وهل جنسيه وحالتها حدود كلام ماشي كجرت ومن زنا دفعات او شرب دفعات wax kale in meesha loo soo qadaran maahane zinadii waa jinsi ka jinsi waaxid wey marka hadduu dhowr jeer zinaysto oo dhowr jeer wax cabo oo dhowr jeer wax qadfo oo walam yuxadda aan la xadin ajzaahu likulli jinsin jinsiga kastaba waxa u gudahaya xadun waaxidun xad keligiis ayaa jinsiga kastaba u gudahaya oo soo takaruri mahayaan haddii hadda uu wax cabo oo la garaaco haddana hadhowtadii huu wax cabo waa la garaaca laakiin haddaan markii hore la xadin oo intuu dhowr jeer wax caba yimid hal marha la garaaca zinadiina waa sidii oo kale waman wajaba calayhi xadun xad midku ku waajibo wataaba minhu ka toobad keenay lam yasqud dhici mahayo ilaa xadu qaadici ariiqi qaadicu ariiqa xadkiisii maana idaa taaba hadduu laabto qabla alqudrati calayhi inta qabla alqudrati intaan gacanta lagu dhig ninkan xad baa ku waajibay waa toobadkeen toobadkeenkaas isagay alle wuxuu dhexeeyu islaaxinaya laakiin suldaanku xadkii waa ka goyna maalan waxbuu xaday markuu waxaday waa toobad keena waa la soo dacweeyey suldaankii baa loo keenay war suldaan anu waa toobad keena waa laakiin waxa waa xaday waa goyna laakiin haddaan suldaanka loo keeni lahayn lama raadsadeen suldaanku ma raadsadeen oo xuduudda waxyaala inta askar loo diro oo la raadiyo oo la dabagalo oo la baarbaaro oo la baxtiyo ma haddii qofka hebel waa zinaystay haddii maalan gurigaan oo kale qaabxumo lagu hayo oo la yidhaahdo meeshaan qaabdaraa lagu hayaa suldaanku marka inuu meeshaas wax ka qabto dadka kale eriyo oo meeshaas gacanta la galo waa imaan karta waa wax hadda faraha lagula jiro laakiin hebel waxbuu sameeyey ama heble waxbay samaysay baaritaan ha la geliya in wax sameeyey in kale ma gela mar haddaan markhaati bannaanka taagan ee qiraar qofkii la yimid oo sijinin la dabageli maayo la raadsan maayo suldaanku dabageli maayo laakiin mushkiladdii markaa meesha taagan waa xillina ilaa xad qaadici ariiq qaadicu dariiqa xadkiisii maana idaa taaba hadduu toobad keeno qabla alqudrati intaan la qaban fayasqudu jamiicu xaddii baa dhaca ninkaan jaray qushuftayn jiray asagoo aanba lasoo qabanoo iska toobad keeno iska yimido beledku iska yimido qorigu wixii iska qalabkii waa iska toobad keeno ninkaas suldaanku faraha la gelin ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu aayaddaas sidii ay sheegaysa walaa yajuusu shurbu lmuskiri fii xaalin min alaxwaali qofku balmar mar uu cudurdaar u heli karo wax muskira inuu cabo ayaa la raadina marna inuu cabaa ma banaano fii xaalin min alaxwaali laa litadaawi walaa lilcadashi oon maya khamradaana cabahaya waa isku daaweynahaya wixii rabbiga subxaana wa tacaala u xaaraantinimeeye dadka daawadoodii ma geli cadash waa oome oon ayada maba daaweysaba marka de waa iyadii oo keligeeda haddii wax kale lagu daro oo markaan wax kale oo maalan biyo kale lagu daray oo wixii hadda oon ay goyn karaan oo qofkaana inuu oon u dhinta taagan yahay markaas waxbaa suurogeli karaa laakiin khamro keligeed oon ka goyn mayso ilaa an yuqasa in yaqusa inuu ku margaday maana biluqmatin luqmad buu ku murgaday walaa yajidu ma helahay maa yusiiquhaa bihi wuxuu ku socodsiiyo fayajibu waa waa waajibu ku waxbaa dhunta iskaga taagay wixii wuxuu ku dejiyo u baahan yahay wax kalena waa la waayay khamradaan ma ahan isagana haddii neeftu xiranto waa dhimaan marka waa ku dejina meeshaas waxaa la rabaa daawada iyo diraarka in la kala fahmo daawada iyo diraarku waa kala jiraan masalan dhiig oo kale qof baa lagu daaweynahaya ma suurogeli karto dhiig qof baa lagu daaweynahaya ma suurogeli karto daawo ma galo laakiin idraar idraar baa yimid idraar faqru dam qofkii dhiiggii baa ka dhammaaday dhiiggaan hadduusa ku jirin wax neeftii socodsiiye ma leh markaas idraar wey waa la gelina daawo maahan laakiin waxa wey waa idraar sida qofka gaajooday oo kale hadduu gaajoodo waa jiran yahay meytadan ha lagu daaweeye lama yidhaahdeen laakiin hadduu gaajoodo calooshii khaali noqoto wax meeshii lagu duugaa loo baahan yahay marka idraar wey labadaas qodobna in la kala fahmay u baahan yahay luqmadan oo meesha ku istaagtay idraar baa yimid laakiin daawo ma geli karto daawo ma taabo marka qofkii idraarkaas u cabeeyey hadhowtadii loo xadi mahayo saasaa meesha laga soo wada cudurdaar buu lahaa faslun fasalkaani wuxuu ku saabsan yahay tacsiirta tacsiir wax la yidhaah man ataa macsiyatan macsiya ninkii la yimaado dembi laa xadda fiiha xad kuma jiro waxii xadka loo gooyo cuquuba muqadara lahaa ma ah walaa kafaarata kafaarana kuma jirto sida qatligii markii uu wax dilay oo diyada laga qaatay khadda ahaa oo markaas haddana kafaarada laga rabo kalena ma ah kafaarakaasna laga rabo wa minhu waxaa ka mid ah macsiyadaas shahaadatu zuuri markhaati beenaalihi markhaati beenaaloo xad go-ana aan loo goyn qofkii la yimaado ay caddaatay inay wuxuu markhaati beenaale yihiin cusira waa la tacsiirahayaa calaa xasabi maa yaraahu lxaakimu xaakimku wuxuu arko xaakimkaa ka ijtihaadaya qofkaan maxaa waxaan ka reebi karo mar dambe uusan ilaagan karin marka ru'yada xaakimkana waxaa meesha aragtida xaakimka loogu xirahayaa dadka kala duwan nin oo qof hadal xun yiri oo hadalkii xumaa ka ashtakooday oo tacsiir u baahday oo tacsiirtiisa haddii koofida laga qaado ama cimaamada laga qaado wuxuu isku arkahayaa nin dhibaato weyn loo geystay suldaanku waa tixgelinaya mid qowqaa'iyaho in la garaaco ama in la xabiso maahaane wax kaloo celin kara aysan jirin suldaanku tacsiirtiisu siinaya marka tacsiirtu waa suldaanka wuxuu fiirinaya waxa meesha ridaaca munaasabka ku noqon kara ayuu fiirinaya walaa yublaqu bihi adna alxuduudi xuduudda midka ugu yar lama gaadhsiina xadiidkii oo lahaa qofkii toban ka badan laguma dhifto xad xuduudda alle ka mid a xadiidkaasaa fuqahada tafsiirkiisa nimba meel ku dhiftay qaar xuduuddii waxay ka dhigeen xuduuddan oo cuquubada muqadarkaa leh hadduusan xad cuquubo muqadara la uusan lahayn toban la dhaafsiinno meeshaasay ka bixi qaarna waxay yidhaahdeen xadka la sheegaya waxa weeye waa xuduuddii allo subxaanahu watacaala uu dhigayoo qofku uu jeexayo macsiya dembi haddii uu la yimid darteed maahane toban la gaarsiinma macnaha marka sida uu aada ugu dhow yahay oo aada ugu muuqanahaya waxa weeye xadkan in laga dhigo xadkii cuquubada muqadarkaa lah laakiin maadaama fuqahada aragtidooda xadiidka ku kala tageen sidaanoo kalea meesha ka soo baxdo wuxuu yahay xadka ugu yar la gaarsiinma toban waa la dhaafsiinahayaa shan iyo toban waa la dhaafsiinahayaa hadduu maalan xor yahay labaatan waa la dhaafsiinahayaa laakiin afartan la gaarsiin falaa yublaqu bitacziir lxuri ilaa arbaciin walaa bitacziir lcabdi ilaa cishriin labaatan la gaarsiin xadiidkaas laakiin saxiix buu ahaa toban ka badan inaan lagu dhufan xad waxaan ahay wain ra'aa tarkahu jaaza imaamku hadduu inuu iska dhaafo uu arko waa dhaafaha meesha marka waxaa kale jirta tacsiirtani waa xaqulaadami iyo waa xaqullah xaqulaadami ninbuu wax u geysto soocaayay wax u sheegay ninkiiba ashtakoonahaya suldaanka kuma xirna kaas ninkaasaa ma cafin kara ama cafin kara waa tacsiira inkastoo asaga markaas inta tacsiirtu noqon karto asagoo go-aanka gaara laakiin waxa weeye waa xaqullah waxyaalo oo xuquuqda alle subxaana wa tacaala ka mid ahoo mujtamaca waxa dhibka ku ama waxyaalaha rabbiga subxaana wa tacaala ka mamnuuca naag oo meesha iska maraysa ayuu dhunko suldaankii haddii uu arkay inuu xad wax ku sameeyuu leey waxyaalaha marka dembiyaasha ah qofkaan uu samaynahayo oo macaasidah dembiyaasha uu samaynayo suldaanku tacsiirka uu tacsiirahayo mid waxaa laga yaabaa inuu arko hebel nin wanaagsan buu ahaaye maanta wax falta waxbaa ka fakada uu yidhaa faraha ka qaado iska tag faraha ka qaado kaas meesha la keenay baaba wax weyn ugu filan oo suldaanka hortiisa la keeno midka dadka caayay oo uu arko faaxishka xataa ninkii oo hadduu iska cafiyo faaxishnimada inuu kala dagaalo waa leeyahay suldaanku oo uu yidhaahdo isagu waa ku cafiyo wax kuma haysta laakiin anaan kusii dayn baabul aymaani dhaarihii buu ku saabsan yahay dhaartaasi jamcu yamiini wey waa dhaarti marka dhaartaas qofka dhaaranahaya shuruud buu leeyahy waxa lagu dhaaranahayo oo isimka lagu dhaaranahayana isagana wuxuu u baahan yahay bayaanin iyo waxa laga dhaarana oo qofku iska reeba saddexdaas waxyaaloodba waa ka hadli doona inamaa yasixulyamiinu dhaartu waa ansaxdaa min baaliqin nin qaangaaraho caaqilin wax garanahayo mukhtaarin wax dooranah qaasidin u qastay ilalyamiini dhaarta waa inuu dhaarta u qastay afar shardi buu kusiiy faman sabaqa lisaanu carabkiisu ninkuu u hormaray ilayha dhaartay carabkaa ka boobda ow qasada wuxuu u qastay calaa xalifa calaa shayin waxbuu rabay inuu ku dhaarto fa sabaqa lisaanu ilaa kayri wax kaluu carabkii ku dhaco lam yancaqid dhaartaasi guntan maayo wadaalika laqul yamiin waa dhaar aan dhaar ahaan looga qasdayna markii dadku isku kacaan oo kale mid dhaartu ka soo fakanayso marka ninka oo xaalifka ah oo dhaarinahaya shuruuddaasaa laga dhigay maxluufu bihi iyo maxluufu caleyhi baa ku dhaar waxa lagu dhaaranahayo iyo shayga laga dhaaranahayo korkiisa maxluufu bihi buu kuu soo galo waxa weeye waxyaalihii uu ku dhaaranahaya asmaadii walaa yancaqidu ma guntamo ilaa bismin min asmaa illaahi tacaala ismi asmaada alle ka mid a oo sifatin min asma hadduu ku dhaarto aabbihiis inuu waayo hooyadiis inuu waayo waxaas dhaar ku guntay mayso dembi uu ku gala uma min asmaa illaahi tacaala asmaada alle waxaa ka mid a maa laa yatasamaa bihi kayruhu alle kayrkiisa waxuusan isku magacaabin alle maahana cid kalaba laguma magacaabo kallaah waalraxmaan waalmuhaymin wacallaami alquyuub kuwaas hadduu ku dhaarto fayancaqidu bihalyamiinu dhaartu waa ku guntamaya mutlaqan ilaqan niyeysayaa oo dhaaru niyeysaya uma niyeysana waa dhaartay ninkaas ومنها وحا كميدا ما يتسمى به وحو اسكو مغعابو اسماء غيره غير كيس مع التقييد ايضو قيدا كالرحيم يقول كالرب يقول وحالي رب المال رب الدار والرحيم فلان رحيم القلب والقادر فلان قادر على إعضاء عشرين ألف وكركر waxyaalahaas marka waxa weeye qayd baa loo isticmaala maca alqayd fatancaqidu bihalyamiinu dhaari waa ku guntamaysa dhaar baa ku guntamaysa ilaa an yanwiya kayra alyamiini waxaan dhaaraha inuu u qasta maaha oo markuu war raxiim ku dhaartay wuxuu ka waday raxiim alqalbi fulaan oo qalbigiisu saasuu ka waday marka hadduu waxaan dhaarahayn u waday markaas dhaar noqon mayso laakiin hadduusan qalbiga wax ka niyeysan dhaar bay iska noqonaysa ومنها وحكم إذا أسمادي ما هو مشترك وحل وذاقه وألنا والله مقع غير كسنوة كالحي والموجود والبصير سواء قيد بالغحر فلان موجود فلان بصير فلان حي تسأل فلا ينعقد تنعقد بها اليمين دارك كنت ميس إلا أن يوي بها اليمين إنه دارك وضع صفة صفة على كوضع ما أنا سكلو كنت ميس asmaadii meeshaas uga soo baxay wuxuu yidhi wa sifaatuha la sifaatkiisii lam tustacmal haddaan loo isticmaalin fii makhluuqin naxwu cizat illaah wa kibriyaa'ih wa baqaa'ih waalqur'aani qur'aanku kalaamullahi wasiwa wa huwa sifatun min sifaatih fatancaqidu biha alyamiinu mudlaqa waxyaalahaas alle maahana wax ka cizatullahi hadduu ku dhaartay wax kaloo ay aqbali kartaa ma jirto وإن كانت قد تستعمل في مخلوق هذه تهي صفة من مخلوق لو استعماله نحو علم الله علم الله علم الله إسكاله صفدي سوية لكن من مرك قارك علم وحى الله استعماله بمعنى المعلوم وحياله أجي هي الله سبحانه وتعالى وحياله أجي أنا مخلوقي بعد إيه كم المقنع إيه مخلوقي وقال مخلوقي وأجي سبحانه وتعالى نحو علم الله وقدرته وحقه فينعقد بها اليمين وداربا كغنتميس الا ان يوي بالعلم المعلومه wax looga inuu ka wado وبالقدره المقدوره وبالحق العباده عباده الله ku dhaartay cibaadadina da asagaaba caabudayo ficilkiisu marka kuwaas falaabiir dhaar noqon mayso marka ee cilmiga allah haduu ku dhaarto hadduusan wax niyeysan waxay iska noqonaysaa dhaar bay noqonaysaa hadduusan u niyeysto cilmiga waxyaaluhu alla ogaa oo yidhaa saasaan uga qastahay markaas waa waxba kafaaraya lagu khasbimo walow qaala uqsimu billaahi allaan ku dhaarnay oo aqsamtu billaahi in caqadat waa guntamaysa ilaa an yawiya bihi lakhbaara khabrid inuu ka wada maaha aqsamtu billahi horaan ugu dhaartay inuu ka wada maahane si kale waa ku guntamaysa allaan ku dhaartay hadduu dhaar dhaar hore hadduusa ka hadlay ow qaala lacamrullaahi ayaan ku dhaartay wa ashhadu billaahi allan ku dhaarnay waaczimu aw aczimu billaah aw calaya cahdullah ballanka alle ow dimatuhu dimadiisa ow amaanatuhu aw kafaalatuhu kafaaladaas iyaduna waa ammaanki ayaan ku dhaartay la afcalu kada la afcalu kada saas yeeli maayo hadduu ku dhaarto أو أسألك بالله هل أنكو دارنا أو أقسمت عليك بالله لم تنعقد ما كنت ميسو إلا أن ينوي به اليمين دارنا وكوضا ما waxawey waxyaalo kinaayaad ahoo markuu leeyahay calaya cahdullah waxaa suuragala inuu ka wado rabbigaybaa ballan igu qabtay inaan caabudo ashhadu billaah alle ayaan ayaan mxuu ahaa waxdaaniyadiisaan qirahaya inuu ka wadaa iska imaan karta marka waxyaalahan waxyaalo kale xamili kara oo kinaayaadka niya laga rabo meeshaasi waxa weeye maxluufu bihigiibaa saas lagu fasiray xaalifkiina shuruuddiisi waa la keenay fasalkan waxaa la gelahayaa maxluufu calayhi waxa la yidhaahdo waxyaalaha uu ka dhaaranahayo kaasaa la fiirina waxaas uu ka dhaaranahayo in badan curfiga ayaa ayaa ayaa ka jawaabi doona faslun wa fi lmaxluufi calayh waman xalafa ninka ku dhaartay laa yadkhulu beytan guri inuusa gelin oo fadakhala galay beyta shacrin guri tima ka dhisan xanitha dhaartiisii waa furay waa dembaabay macnaha xintiga waxaa laga wadaa wixii uu ku dhaartay ma baari yeelinoo wixii ma samayne waa khilaaf markaas kafaaraa ku waajibtay wain kaana xadariyan ree magaal ba ha ahaa nin magaalada degan hadduu yidhaha guri geli mahayo oo guri tima ka dhisan uu galo gurigaana guri ahaan magaciisii waa qaba guri waa iska yihi yasduq calayhi ismu lbeyt wain dakhala masjidan masjid hadduu galo falaa maya masjidka looma yaqaano guri aw qaala wuxuu yidhi laa aakulu cuni maayo haadihi alxindata qamadigaan cuni maayo fajacalahaa daqiiqan buu ka dhigay oo khubsan ama kimis buu ka dhigay lam yaxnath ma ma dembaabahayo ma dhaar furin dhaartiisii ma furin maxaa yeelay awal xinday ahayd laakiin hadda magaceedii waa isrogo oo wuxuu isku bedelay muufo iyo magac kaloo isku magacii baa tag ow laa aakulu samnan subag ma cuna ayuu yidhi faakalahu fii casiidatin ayuu ku cunay wanaxwiha casiidada waxa weeye ama mushaarida ha noqoto ama soorta ha noqoto waxa wax lagu qasahayo waxay samayn jireen waxay yidhaahdaan nukhaalada buunshaha oo xoogaa ama geleydii ama wixii ku jajaban yihiin oo aan buunsho keligiisoo gaar loo baxshay aan ahayn ayay kariyaan markii uu waxay yeelaan hilib bay jarjaraan yar yara markaasay kariyaan markuu bislaado oo dhintay ku shubaan muxuu ahaa nukhaaladaas ay ku shubaan marka waxay yidhaahdaan khaziira ayay yidhaahdaan haddii aan hilib lagu jirinna ay tahay mxaa nukhaaladan keligeed la iska kariyeena waxaa la casiida la iska yidhaha marka subag buu ku daray waa ku qasay wa huwa daahirun fiiha subagiina waa ka muuqda xanitha waa dhaartiisi waa furay oo ninkaasi dhaartii waa jebiyey maxaa yeelay subag cuni mahayo yiri subagiina waa ka muuqdaa laakiin haddii subagi ku baabaayo waxba meeshii loo jeedo ninku magaciis subagii waa dhun marka casiida iyo naxwiha naxwigeedu wuxuu noqonaya khubsigii oo kale kimistii uu jajabiyey subagii uu ku daray marka subagiina weli waa ka muuqdaa subag waa cunay ninkaas wahuwa daahirun fiiha buu shardi ka dhig aw laa ashrabu min hada nahri webigaan biyo ka cabi maayu yidhi fa shariba waa cabay maa'ahu fii kuusin ayuu ku cabay shaambay ashuun iyo waxbuu kusoo qaatay xanitha waa dheer furay adee webigaan biyo ka cabay inuu gacanta darsado iyo wax noocaasoo kala saasaa loo qaadanaya hadduu weel soo darsaday wax walba webigii waxbuu ka cabi